wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo tababar uga furtay ciidanka xasilinta booliiska gobolka mudug ee maamulada puntland iyo galmudug tababarkan oo sare loogu qaadaya aqoonta ciidanka isku dhafka ah ee booliiska gobolka mudug ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday labada maamul saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed faysal sheekh cali guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland ayaa ugu horeyn ka hadlay tababarkan isaga oo ka sheekeeyey shaqada ciidanka booliiska ee isku dhafka ah ay ka hayaan magaalada gaalkacyo iyo duruufaha ciidanku ay ku shaqeeyaan mar kasta inay dhex joogaan beelaha oo aan dhex dhigno beelaha colaaduhu ka dhacaan oo haddaba magaaladan ay ku dhex fadhiyaan laba beelood oo maaragtay dhacdo dil ah magaaladan ay ku dhex martay oo tobankii labaiyo toddobaad u dambeysay ay dhex fadhiyeen waa shaqo weyn weeye ma ahan wax sahlan laakiin shaqada intaa la eego ay qabanayaan ma haystaan imkaaniyaad ku filan gaadiid ma haystaan xuquuq joogto ah oo ay helaan ma jirto gaadiidka hadda ay haystaan waa duugoobay oo kuma filla waana duugoobay kumana filla oo in lasoo kordhiyo rabaa gaadiidkii hore laftigiisu gaadiid ku habboon muu ahayn shaqada ay hayaan dhulku waa dhul bacaad ah inta badan ay ka shaqeeyaan waa haddana dhul dhagax ah waa dhul qarfa ah baabuurta qaarkood aysan ka bixi karin wanaajiyo maahee aysan ka bixi karin marka gaadiidkaa laftigiisu kuma habboonayn oo waxaa ku habboonaa gawaari wanaajiyaabaa ku habboonayd dhanka kale cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug ayaa sheegay in ciidamada isku dhafkaa ay shaqo muhiim ah ka hayaan magaalada gaalkacyo islamarkaana loo baahan yahay in lagu taageero tababarada iyo sidoo kale adeegyada ay u baahan yihiin waxay rabeen inay iska horwareejiyaan dadkaas mutadawiciinta oo danahooda hortaagan ilaahay maxaanku idhaahdaa ayagana jannada fardowsaha geeyo si fiican magaalada inta loo galo oo la shaqaysaan degmooyinka maxaan ku idhahdaa laamaha tabeelayaasha dhammaan inaad ku milantaan la shaqaysaan guri inaan ogeyn qof deganna in aysan ka dhacin gaalkacaya haddii ilaahay xaafad kasta markii la ijaarinayo iyo cidda u ijaarayahay inaad shacabka la shaqaysaan si fiican u dhex gashaan soo qaabataan nimankii geesiyaashii dilay haddana rabaa adinka inay idin dilaan meesha saraakiisha aan ka magacaabo ma magacaabi kara ciidamada la dilay oo ku dhintay in daniheenna ay idinka mashquuliyaan ama ay dadka isku diraan ma la xisaabi kara ciidamada qalabka sida oo la dilay oo ciidamada xasilinta iyo iskugu jira isku dhafka waxaan rabnaa shaqadii la idiin idmada waad haysaan waana qabataan markhaatimaan ka nahay tababarkan ayaa qayb ka qaadanaya dardargelinta howlaha muhiimka ah ee ciidanka booliiska ee isku dhafka ah ay ka hayaan degmada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug